dalkiidinka qarsi wey dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla qumayaho qofkiba qof dhaliilayaa dalkii idinka qarsi wey
kulan wacan wanaagsan meel walbaa joogtaan isi kaastoo maalka redio cadaad idin soo gaariyaba kusoo dhawaada barnaamijka xulashada warasada xilli walba hadanoo kale aad maashaan marka laga reebo habeenimo jimcaha
dhegaystow ogow haddaadan xalka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada
mar kale kulan wacanoo wanaagsan waa sabdii axaad ay soo gelayso shan iyo tobanka bisha labaad ee februari sannada labaatan labaatan qodobada barnaamij shacab aan kusoo qaadan doono waxaa qayb ka noqon doono buuq iyo sawaxan xoogan ayaa ka dhex taagan ciidamada militariga soomaaliya ee ku sugan degmada baranballe ee gobolka galgaduud waxay ka cabanayaan mushaharlaan haysata in ka badan sideed bilood waxaan idiin soo gudbi doonaa saaxiib yaalla urar arrintaas ku saabsan qodobada kale barnaamij shacab aan kusoo qaadan doono haddii allah awoodda laga hela waxaa qayb ka noqon doona ra-isul wasaraha dowladda federaalk soomaaliya xasan cali kheyre maanta magaalada caasimada ah muqdisho ayuu kula kulmay wafdi ka socda qaramada midoobe kulamo kala duwan ayay yeesheen waxyaaba ugu muhiimsan kulankaasi diirada lagu saaray ayaan warar dheeriya idinkaga hena barnaamijkan ayaan idinkugu soo gudbin doonaa qodobada kale barnaamij shacaan kusoo qaadan doona waxaa qayb ka noqon doona maxkamad ku taalla magaalada garowe ee xarunta puntland xukuno kala duwan ayay ku rida rag loo haysto kufsi iyo dil ka dhacay magaalada boosaaso ee xarunta ganacsiga dowladda puntland warar arrintaas ku saabsan ayaad maqli doontaan qodobada kale barnaamij shacaan kusoo qaadan doono haddii allah awoodda laga hela waxaa qayb ka noqon doona wasaaradda suurka dowladda federaalk soomaaliya waxay ka hadashay halka ay wax marayaan iyo sidoo kale qodobada ilaahay hadda u hirgelay in la meel mariyo waxaan idiin soo gudbin doonaa saaxiibayaal wasiirka wasaaradda suurka dowladda federaalk soomaaliya oo ka hadli doona halka ay wax u marayaan qodobada kale barnaamij shacaan kusoo qaadan doona waxaa qayb ka noqon doona in ka badan lix ruux ayaa maanta cudurka shambiyaadka u geeriyootay xarumo caafimaad oo ku yaala degmada bulobarde ee gobolka hiiraan iyo hirshabeelle in ka badan laba boqol oo kale way jiifaan waxaan idiin soo gudbi doonaa saaxiibayaal xaaladda caafimaad ee dadka jiifay isbitaalada magaalada bulobarde ee gobolka hiiraan ee hirshabeelle waxyaabaha kale barnaamij shacaan kusoo qaadan doona haddii allah awoodda laga le waxaa qayb ka noqon doona ee taliska ilaalada wadooyinka magaalada caasimada ah muqdisho waxa ay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya ku eedeeyeen in ay wadaan boob ku aadan hantida maguurtada ee qaranka ee ku yaala qaar ka mida muqdisho waxaan idiin soo gudbi doonaa saaxiibayaal taliskaas oo ka warbixin doona dhac iyo sidoo kale boob ay wadaan qaar ka mida mas-uuliyiinta dowladda federaalka qodobada in soo koranta barnaamijka ku jira ayaad maqli doontaan xubintaad ku xisaaba badneed ee kalamaan qaybaha dambe barnaamijka ku dhagaysan doonteen haystaan anoo daacada oo dangooniya dood ku gelinabi waa dardaarane dunyadan hee hadday diidaan dirqi ku caddina dad maxaa tiro duul walaala dan wadaaga oon isdiidayn aynu doone damaanbonkiyo damacooniya iska daayo iska daayo dadka la noqo dadka
tabinta iyo diyaarinta barnaamijkan oo anigu xasana saaxiibkay cumar axmed raxmed sacafa barnaamijka farsameynaya waa mar kale iyo xulasha waraysyada
waxaan bedelayaa dhaqankii siyaasadeed ee madaxda dowladda caado ay ka dhigteen in safarro aan loo baahnayn lagu sii socdo haddaad ii doorataan haddaan magaaladan lama keeni waayo baabuurta waaweynay yaan gadaal ka gelin jid la xidhaayo ma jiraayo markaan shabaab ka adkaanno markaasaan baawarta ku raaxaysanayna laakiin isma keeni kartid adoo dagaal ku jira inay jidadku ummadda ka xiran yihiin
dhashay reeb taaqisaba qubana wuu soo tixnaa
kulan wanaagsan ee lana saaxiibayaal kusoo dhawo barnaamijka oo dhan waxaan ku bilaabayaa ee magaalada caasimadda ee muqdisho taraska ilaalada deegaanka xamar ah oo shir jir aad maanta ku qaabtay magaalada caasimadda ee muqdisho waxay sheegeen in qaar ka mid a mas-uuliyiinta dowladda ay boob xoogan ay ku hayaan dhul danta guud ee ku yaala magaalada caasimadda ee muqdisho taliyaha taliska ilaalada deegaanka xamar ee muqdisho waxa uu sidoo kale uu sheegay in loo baahan yahay in laska qabto boobkan iyo dhacan ay geysanayaan qaar ka mid a mas-uuliyiinta dowladda federaalk soomaaliya ay geysanayaan ee dhulka danta guud ee muqdisho ku yaala waxaan iskugu ku yeerna waxay ahaayeen hadal idaacadda laga sii daayay wiigii hore oo uu ka sii daayey nin xilka uu sheeganayay hadalka uu ku hadlaya aanay iswaafaqi karin oo mas-uuliyad sheeganaya qaladaad fara badanna sameeyey halkan aad arkaysaan waa dowladda hoose xarunta baadiqabadka iyo kawaan bari halkan waxaad arkaysaan waa kawaankii halkan waxaad arkaysaan waa muxuu ahayd baadiqabadkii xoolaha lagu xeray jiray ninkaas wuxuu sheegtay dhulkan dhabarkayga ah oo ah degmada kaaraan wuxuu sheegtay inuu yahay dhulkiisu degmada cabdilcasiis wuxuu sheegtay inuu yahay siihayaha safiirka burundi hal sanana halkaan uu jooga cid safiir hadda meesha uga soo tega maba garanaye hal sana halkaan uu jooga dowladduna safiir bay ka dhigata suu sheegaya waxaan leenahay marka annagu waxaan nahay waa na caayey waa na aflagaadeeyey wuu na dacweeyey wax walba wuu nagu sameeyey mas-uuliyiin dowladeed aan nahay waxaan difaacnaa hantida dowladda waxaan ururinaa dhaqaalaha dowladda annagu waxba kama rabno waxa ayaan daraa xildhibaanada horena mar hora meesha laga celiyey niman xildhibaan ahaa jiray waxa ayaan dara ah dadkii dowladda u shaqaynayay oo mas-uuliyiinta sheeganayay in ay hantidii dowladda dhacayaan sheeganayaanna mas-uuliyad ku aflagaadaynayaan dadka ka celinaya oo mas-uuliyiin kale ah dowladda dowladda ah aad ayaan uga xunnahay waxayse u taallaa mas-uuliyadda dadka sheeganaya ama mas-uulka dowladda u dhiibatay ee hantida dowladda dhacaya dad kana caynaya oon u qalmin mas-uuliyaddeeda waxaa mas-uul ka ah dowladdii ayaa inay kula xisaabta loo baahan yahay xilka u dhiibtay marka nin dowladdeenna sharafta le waxaan ka codsanaynaa qofka aan xilka mas-uulka aan laaqiga u ahayn oo aan mas-uuliyadda qaadi karin inaan xil loo dhiibin inaan xil loo dhiibin qof aan akhlaaq dowladeed ku hadlayn inaan xil loo dhiibin qof hantida dowladda dhacay hantida dowladda ayaan anagu hoose ayaan wakiil ka nahay ciidanka ilaalinta deegaanka ayaana la yidhahdaa waxaan ilaalinaa hantida dowladda hoose waxaan fulinaa amarka dowladda ka soo baxa duqa magaalada duqa magaalada amarkiisaan fulinaa ama kor ha uga yimaado ama asaga horna siiya amarkiisaan fulinaa ku shaqaynaa dhulkan waa dhul dowladda hoose waxaa iskale waa danguud saaad ogtihiin hadda ka hor marka laga joojiyey waxaa loo diray garyaqaankii hore oo dhinta allah u naxariistee iyo agaasimihii waaxda dhulka iyo agaasimihii waaxda farsamada afartoo saddexdooda aygoo telefoon ku jira ay soo wada waceen waa wada hadalnay agaasimihii farsamada calisdaliid wuxuu yidhi waa danguud dowladda hoosaa iska leh dhulkaani meelay ka soo noqoto mar labaad maba garan karaba cidda u xukuntayna kollay dowladdaa kula xisaabtan doonta anigu waxba ka sheegi maayo hadda maalin wuxuu lahaa guddi dacwooyinka ayuu xukumo u dhahayay guddiga dacwooyina waxbay ogaayeen war bay ka hayeen arrintan way la socdeen ilaa heer waxay gaareen ay yidhaahdaan adinka waxaan idin dacwad qaadaynaa iyo iyo ninka dhulka sheeganayo war annagu dhulka adinkuna waad ilaalisay annaguna waa ilaalinaa dowladda hoose aan u wada shaqaynaa hantidii dowladda hoose markaan ilaalinayno miyaa dacwo loo qaadaysiin annagee ninka dhacaya waa ayaan daro xoola ninkii ilaalinayey asagu dhacayo si la yeelo lama yaqaano marka waxaan ka codsanaynaa duqa magaalada iyo dowladda iyo dadweynaha intii aragtay kilibka ninkaas ou duubay waa kilib khayr mas-uulinimo waa kilib khayr mas-uulinimo ah dad lagu caynayo mas-uuliyaddiisa aan u qalmin hantida dowladdana lagu dhacayo marka waxaa xisaabteeda iska leh dowladda hoose xamar duqa magaalada iyo dowladda dhexe intaba inay kula xisaabtamaan tii siyaasadeedna dowladda dhexaa kula xisaabsanto tan muxuu ahay hadda uu dhacayana waxaan ka codsanaynaa duqa magaalada inuu saas ula socdo iyo inta shaqo ku leh waan hanti dowladeed annagu ilaalayaalaan nahay waa ku habsadeenuu la yidhi kuma habsanno hanti dowladeedna ma dhacdeen dadkaan ka celinaa asaga ayaa ka mid cidda aan ka celinayno iyo qolo kale ka horraysa marka aad iyo aad aad umahadsantihiin maanta laga ogolaatay meeshaan loogu timaadaan arrintaasna aan muxuu ahaay to warbaahinta uga jawaabno marka hore warjaahinta warbaahinta naloo soo mariyey aad iyo aad aad u mahadsantahay waana ka rajaynaynaa dawladda in ay tallaabo ka qaado ninkaa mas-uuliyadda sheeganaya hantida dawladdana dhacaya waa mahadsantahi بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله beriga waxaan isugu nimid halkan inaan ka hadalno arrintii uu ka hadlay arrintii uu ka hadlay john liiqliqate ninka la yidhaahdo oo sheegtay dhul ay leedahay dawladda hoose halkaan taagannahay waa ujeedaan waa kawaankii gowraca iyo baadiqabadka dawladda hoose xamar annagu meesha aan isku qabannay waa halkaan taagannahay hadda waxaa loo baahan yahay annagu ciidanka ilaalinta deegaanka wuxuu xil saaran yahay inuu ilaaliyo danta guud annaga waxaan ilaalinaynay danta guud isaga wuxuu nagu eedeeyey dhulka inaan annaga ku habsannahay annaga kuma aanaan habsan dhulkan waxaa iskale dawladda hoose sida laga warqabo waa u arkaysaan oo mataqaanaa waa arkaysaan kawaanka gowraca iyo baadqabadkan dhex taagana waxaan uu ka ku hadlaayana waxay aheeday inuu asaga leeyahay meeshaan waxaa iskale dawladda hoose ee xamar waxaan difaacaynay ambaan ka celinaynay habeen sagaal saac habeen sagaal saac ayuu soo dhigtay dhagax oo laga qaaday duqi magaalada hore yariisow allah i raxmo iyo rag usoo dira uu ka qaaday inta ka dambaysa waa ilaalinaynay meeshaan isku qabanay waa halkan waxaan u sheegaynaa mataqaanaa dawladda soomaaliyeed iyo ummadda soomaaliyeed dhammaan waxaan u sheegaynaa meeshaan waa meel dawladda hoose ay leedahay xamar ay leedahay waa dantii guud waaye waxaan difaacaynay waa dantii guud wuxuu nooga dhigay wax shaksiyad aan anaga aan aan aan xoogayno annaga wax shaksi aan u qaadanaynay amba wax shaksi aan u celinaynay maaha halkan annagu mataqaanaa ishaag ciidanka ilaalinta deegaanka wuxuu xil saaran yahay inuu ilaaliyo danta guud waa shaqadiisa taliyaha iyo taliya xigeenka way xoogayaan uu yidhi annagu xataa ma uusan sheegin inaan nahay tii tolada aan iyo masamka aan dawladda ka hayno ma uusan sheegin taliyaha ciidanka ilaalinta deegaanka taliya xigeenka ciidanka ilaalinta deegaanka ayuu yidhi way xoogayaan ciidamada maxkamadda ciidamada hore noogu dacweeyey waa ka jawaabnay si dawladnimahan uga jawaabnay arrintii mataqaanaa xaggaasaa lagu wareejiyey say u soo socota hadda wuxuu keenay inuu meediha tago ou yidhaahdo mataqana way xoogayan halay qabto waxaan rabnaa haddii mataqaanaa sharci la ilaalinaayo waxaa la rabaa ninkaas in tilaab laga qaado sharci ah barkee waayo micnaha waa noo gefay meelka dhaci uu nagu sameeyey waxa annaga aan ilaalinaynana waa wixii ummadda ka dhexeeyey waayo wixii ummadda ka dhexeeyey oon u xil saarnayn ayaan ilaalinayna waa halkaa taagannahay wax qarsoodi ah ma aha wax la qarihaayo mara ka hoose ma ah waa arki kartaa cid kasta imaan karto me wixii annaga aan ilaalinaynay haddii annaga uu nagu eedaynaayo annagana mataqana waxba laga qabanayna ninka saas u gafay oo mataqaanaa mas-uuliyaddayna u gafay oo u gafay mataqaanaa ishaag ummadda waxa loo haayey ku xadgudbay aan wax laga qabayna dhibaatadeeday leedahay marka idinka waxa waaye waxaan idinkugu wacnay beriga inaan arrintaas caddayno oon kala caddayno waxa meesha ka jira inaan caddayno
taliyaha taliska ilaalada deegaanka xamar ayuu kaas ahaa oo ka warbixinaya dhac iyo boob ay geysaneen qaar kamid mas-uuliyiinta oo loo geysanaya dhulka danta guud ee magaalada caasimada ah ee muqdisho kulan wanaagsan ayada leenaha saaxiibayaal xulasha waraasada ayaa dhegeysanaysaa riir jawcadana oo la socotaan goorna waxaan idiin soo gudbi doonaa warar ku saabsan cabasho ay muujinayaan ciidamada militariga soomaaliya qeybta kooyo labaatanaad oo ku sugan degmada balanballe ee ka camaraya mushahar la-aan aysan helin in ka badan toddoba bilood mushaharkii ay ku lahaayeen dowladda federaalka balse waxaa markan aadaya magaalada balubad gobolka hiiraan iyo hirshabeelle oo khasaare geystay shubanbiyood halkaasi ka dilaacay magaalada buulaberde gobolka hiiraan ee hirshabelle waxaa maanta cudur shambiyaad ku geeriyootay in ka badan lix caruur ah oo isugu jira dad waaweyn iyo dad yara waxaana cudurkaas uu ka dilaacay dhammaan deegaanada hoos yimaada magaalada buulaberde gobolka hiiraan ee hirshabelle gudoomiyaha magaalada buulaberde gobolka hiiraan ee hirshabelle oo qadka telefoonka caawan kula hadlay waxaa ii sheegay waxa uu ii sheegay in dhibaato xoog leh deegaan ay ka taagan tahay islamarkaasna hirshabelle ee wasaaradda caafimaadka dowladda intaba ay kala hadleen islamarkaasna dhibaata deegaanka ay ka taagan tahay wuxuu sidoo kale ii sheegay in ka badan laba boqol ruux hadda inay jiifaan isbitaalada magaaladaasi islamarkaasna xaalada caafimaad oo kala daran oo cudurka shoombiyeedka uu dan yahay isbitaalka guud ee buloberda ay la jiifaan wallahi intuu way jirtaa xaruur iyo weynin iyo raan ma lahan shubal mar haddii aad maqasho waa dadku waa sugu mid marka shubanka wuu jiraa waana bilow si uu noqon doono hadda uu usii dilaaci doonana ma garanayno laakiin ilaahay ayaysanaan leenahay marka arrintaas way jirtaa dhibaatadaas way jirtaa dawooyinkan way dhigtaan waa gartay ilaa hadda ma jiran w wax khasaaraha u geystay shumbiyutan ka dilaacay balo bartay
ah dhimasho way jirtaa waa gartay intuu leeg iyo khasaaraha ka dhashay ama dhimashada u geystay ee cudurkan
adaa dhimasho ilaa afur waa gaaraysaa ama tuulooyinkan oo kale magaala gudaheeda waa gartay markan hal mara miyo dhimashadan wada dhacday mise marar kala duwan oo cudurkan soo laalaabtay ay dhacdo ka dhacday bulo barday
dee kulayliga bilowday ama dabaylaha dabaylaha hadday bilowdaan fatahaadaha ka horreeyey oo oo muxuu aha ii sheegaan wasaq badan sameeyey marka wixii markii dabayshu kacdana dee fayraskii ama ama maana jeermiska uu- uu uu biraya waxyaaba noocaas oo kale sabcalsaaslean u dhaqsan maahay laakiin sida na dadka kul shaqadale ay sheegayaan taana marka markii horeba een, sooma gaarin wax oo oo ku saabsan een, fatahaadihii dhibaatooyinkii ay geysteen markii horeba lama Waa- soo gaarin oo lama gaarin waa gartay markan hal xilli miyo hadda dhacay ee cudur shu- eh, waa cudurka shumbiyoodka mise eh, marar kala duwan oo soo laabto oo inta bilahan gudaheeda ah
maya anigu markii kooban aragno waa gartay marka eh, hal mar ayagu wada sabay dhimashada afar ruux
aha macaruurba mise waa dad waaweyn
way isugu jiraan
Eh, imise caruur imise dad waaweyna
way isugu jiraan waa ilaa ilaa saddex waa gartay eh, ma jirta miya haddii xaaladda caafimaad ee balibarta ay xumaatay meel kale dadkan loo qaadi karay intaysan dhiman oo ma aysan dhibaato noocan soo gaarin
isugujiradku waaba garanaysaayo waa waa halistiisuu leeyahay qofka inta tuulo laga soo wado ama een, muxuu aha isheeg dadka soomaalida inta badan uma eegisano intay fiirfiirinaan buubuubaha qofki
waa ee gartay wax hadda een, muddo waa gartay meel oola ma aha, waa waa gartay wax marka- emergency ah
aha. waa gartay meesha ugu wanaagsan oo caafimaad wanaagsan ee laga heli karo oo idiin dhow intay jirtaa guddoomiye
wallaahi balada muqsin loogama sakaysa annaga
waa gartay deegaanada idinkugu dhow dhow oo xaalad caafimaad oo dadkan lagu dabiibi karo ee laga heli karo imise idin jirtaa
ma magaaladu way leedahay istaallo way leedahay een, dawooyinku ba kulliyti mooy istaallo way leedahay magaalada
waa gartay eh, eh, bulabarta magaalo weyn weeye marka eh, in isbitaalka dawo laga waayo ama dadka noocan ay ku dhintaan oo dadka maamulka degmada iyo dhammaan maamulka eh, gobolka uu ku sugan yahay eh, guddoomiye maxaa u sababa
wallahi aniga duruufaha jira waad ogtahay een, waddanku inta badan waa goodon goodoona ka jiro iyo muxuu aha xaalado marka hadda khilaanti way jirtaa waan rajaynaa in la soo- eh, soo gaaraan hadii waa la idmo wixii loogu talagalay Eh, waa gartay marka eh, guddoomiye eh, dadkan dhintay ama cudurshoombeed cudurshoombiyeedkan uu sababay ma hal xilli bay wada dhinteen eh, mise waqti isku xiga oo dad maalmeed isku xiga wada dhintay ahaya mise hal waqti nafta ka wada baxa dadka
waa saacado kala duwan ama maalmo kala duwan waaye ama habeen iyo maalin kala duwan waaye waa gartay marka dadkan haddii ay xiliyo kala duwan ay dhintayeen ama oo dhimashadan ay dhacday maxaa dadka inta hore u qaadi weeyeen oo u geey weyseen meelaha is dhigi kartaan caafimaad oo laga heli karaa oo ammaankeeda uu hara wanaagsan yahay ilaa hadda ilaa hadda wixii gurmada loo samey kara loo sameeyey een, ah, dhimashada halkan ay gashay xanuunku lagu jiraa Ah, marka in ah, lagu sii diyaar garoobo oo muxuu ahaa baahida loo aasay jawaabteeda la diyaarin baa loo baahan yahay hadda waa gartay Ee, eh, waa gartay dad hadda ma jira marka eh, xaalad caafimaad u jiifa isbitaalada oo cudurkan la ildaran haa waa waa jiraan Eh, ma tira kooban yihiin oo dad miyihiin ala soctaan xaaladooda
ya dad idin tira kooban miya oo la soctaan xaaladooda
markasta wixii soo kale anagu subax kasta waxaan weydiinaa isbitaaladaan weydiinaa gaal boorkas aniguna waa tagnaa marka hadda aan si awl ugu socdo uma socdo
Eh, maxaa ka hortagaa samaysaan oo ku joogsada
wacyigelin dadka ku saabsan aa la sameeyey dadka lala hadlay qaabkay u isticmaalaan biyaha ama nadaafadooda ugu taxdiraan
Eh, guddoomiye maxaa u- u- ula kaashan weyseen maamulka hirshabelle si dadkan loo badbaadiyo oo haddana laga cabsi qabeen dhibaato kale uu ka geysta deegaanka maadaama dad badan ay isu jiifaan isbitaalada waa ogyihiin ma laga laaya maamulka hirshabeelle waan la waa lala socodsiiyey sababtoo looga hamsanya dadkan xaytaa marka dhibaataysan ilaa hadda eh, Yeah.
waxaa ka mid ah xaalada caafimaad ee isbitaalada aan la hadlay waxay noo sheegeen in dad badan cudurkan la ildaran yihiin islamarkaasna dhimasho intaa ka badan ay sababi karaan maantana dad u dhintay oo dhimasho oo ka dhacay isbitaalka Eh, marka dadkan maxaa loo fiirsanaya oo u gey weysaan xaaladaha caafimaad ama goobaha caafimaad anagu ee waddanka?
ana- anagu anagu ka mas-uuliyad ahaan ee wixii aan karnay waa sameynay ciddii kala khusaysan warka waa gaarsiinay marka waajibaadku waa la leeyahay waan la kala leeyahay Een, riboor aan laga deeq waxaan kalena waa sameynay waa gartay hadda karankan aad sameydeen maamulka hirshabeellena aysan wax garab ah aysan adna ka helin maamulkii degmada tihiin dhibaatadiina deegaanka waa ka taagan tahay weli ma indhaha ka daawanaysaa
kama daawanayna dad badan oo soomaalida hoose mufalagaal oo wanaagsan way jiraan oo iskood isu xilqaamay kuwa ku ku shaqada la yihahdaa ku shaqadana waa u sheegna iyagana waa sugaynaa marka ma fadhina waa dadaalayna dowladda federaalk soomaaliya mala wadaagteen hay-adaha ku Waa- waa- waa- waa- waa lala shaqeeya wada waa lala wadaag wasaaradda caafimaadka xubin kamid aha timid waa garta marka eh, maxay jawaab ka bixisa
kulli asliminkan inaan jeclahay uuna arkay jawaabtan kulli waa waa- waa imaan doonta waa sugayna Eh, guddoomiye ma jirta eh, meel laga heli kara xarumo caafimaad oo dad wanaagsan leh oo muqdisho kaga sokaysa
annaga abale daawo keliyaan u baahana anagu dhib kale nahay ma laha waa garta meel dawo laga heli karo marka oo muqdisho ka sokeeya ma heli kartaa
ma ogno waa daysan hay-adaha hadda aan dalbanay aysan ayagu ay noo keenin
Eh, waa garta marka eh, imise ku qaadi karta in dawa heshaan oo dadkan xaaladda caafimaad eh, lala tacaalo lala daweeyo
walaata ilaahay baa xilliga qaada karta markadaadka kale labada gacanta kumayna wax gacanta markaa ku heshaa dhiiga karta xilligaas ay suurogeli karaan caatiri kartaa marka dadaan ka sugaynaa dadkuna xilliga qaada karta ma garanayno mana fadhino marka soo kuwal celinayno waa gartay guddoomiye eh, ma jirta haddar dad aa qaadeen oo aad xamar u qaadeen oo xaaladda caafimaad ay lidatay
ma ma ma ma ma inta badan waa lagu guuleysanaya Eh, isbitaalada haddaad booqateen oo la socoteen xaaladooda eh, dadka marka la fiiriyo eh, xaaladda eh, goobaha dhan waa sidee ha ha waa la- waa waa la soconaa
Eh, xaaladda dadka isbitaalada jiifa ee markaad eh, fiirsan ama aad booqteen waa sidee
waxa la wixii eh, dadaal ah oo la samayn karo hay-adana waa joogaan dadka gacanta ku hayo ee naga saacidayo sidaan wardi iyo iyo iyo iyo iyo qadaada la yihaahdo waa gartay gudoomiye hadda maxaa idin qorshaysan qorshe ma dejiyseen oo dhimasho lagu hortegi karo oo dadkan u jiifeen isbitaalada
waa dejinay waa midda laanta ah waa middaana xubnaha ay naga soo gaareen oo dawladda kasoo isha ku qaarteen iyo sanaa hay-adaha u bandhignay iyo hay-adaha laftigooda hadda ay gacanta ku hayaan waa gartay marka laga tago waa gartay marka laga tago ma najeystaan oo caafimaadka ee dowladda federaalka iyo maamul goboleedka hirshabeelle wax ka dalbataan qorshe gooniya ma dejiysaan oo maamul ahaan adinka aragtaan dadkan aad ugu qabataan dhibaatirsan oo la jiifa xaaladda caafimaad ee isbitaalka buula birtay qorshuhu inaan wax sheegno ribool jirno oo ciddii ay- ay qusayso nooga saraysan u jirno iyo waxaan kale kale anagu inaan samayno waayo warshadaada soo saarayso intan balan dejino aan daawo kusoo saarayno anagu marihi waa gartay marka wacyigelinta lag ayaa u samaysan bulshada deegaanka si cudurkan uusan u dabargo oo uusan deegaanka ugu soo laaban maxaa de waa kuu sheegay waagelintaas waa lagu muhiimsanba waxa keliya oo lagu lagu lagu jooji karin taa waa
gudoomiyaha magaalada bulobird ee gobolka hiiraan cabdicasiis duhro ayuu kaas ahaa oo iga warbixinaya xaalada caafimaad ee dad jiifa isbitaalada bulobirde uu hayo cudurka shombiyoodka iyo dad halkaasi ku geeriyooday kula wanaagsan ayaa leenahay xulusha wareysida ayaa dhegeysanaysaa radio waadanaha oo la socotaan saaxiibayaal muqdisho ayaa markaan dib ugu laabanayaa wasiirka wasaaradda arrimaha dastuurka dowladda federaalk soomaaliya oo shir jiraad maanta ku qabtay magaalada caasimadda ee muqdisho oo ka hadlay arrimaha dastuurka waddanka iyo sidoo kale qodobo ilaa hadda ay meel mariyeen oo la ansixiyey iyo sidoo kale qodobada hadda u baahan in la meel mariyo wasiirka sidoo kale waxa uu sheegay in xilligan dowladda federaalk soomaaliya ay dadaal ban ugu jirta sidii loo ansixin lahaa sharciga waddanka oo dastuurka islamarkaasna dhammaan ee, sharciga iyo qaanuun kale ee waddanka uu leeyahay ee, dhammaan dib ogis loogu samayn lahaa waxaa shiro isdaba jooga aan soo bilownay saddexdii bisha februaayo labada kun iyo labaatanka aan soo bilownay aan ugu talagalnay inaan ka arinsano een, arrimaha siyaasadeed ee wadaxaajoodka iyo heshiiska siyaasadeed u baahan Een, dabcan waxaad ogtihiin een, waxaa loo yaqaano mutual accountability framework qaabdhismeedka isla xisaabtanka labada dhinac inaan ah, runtii ku ballan qaadnay een, ka dowlad federaal ahaan dibeegis dastuurka in lasoo dhammaystiro juun labada kun iyo labaatanka sidaa darteed marka waxaa lama huraana arrimaha wadaxaajoodka siyaasadeed u baahan in kow iyo soddonka bisha maarso labada kun iyo labaatanka ay soo idlaadaan Een, tan marka waxay bilow u tahay een, dhammaashaha wadaxaajoodka siyaasadeed ee u baahan heshiiska ayay bilow u tahay Een, wasaaradihii heer federaal oo dhan ayaan halkan isugu keennay mawaadiicda ayaa waxaan u sameynay qaab mataqaanaaye oo isugu xirxiran yihiin waxa afqalaad ay ku yidhahdaan thematic areas Een, ah, shan qaybood aa loo kala saaray shanta qaybood qaybtii ugu horeysay ee lix maalmood socday ee saddexdii febraayo soo bilowday sagaalkii bish febraayo dhammaaday ayaa waxaa isugu imaanaya wasaaradaha ee khuseysa ee gaarahaan ka shaqeeya Een, ah, waxaa loo yaqaan allocation of power sida awoodaha loo baahiyo heer federaal iyo heer dowlad goboleed siday u qaybsan lahaayeen howlaha oo idin ayuu ku saabsanaa hadday ahaan lahayd waxbarashada caafimaadka bay-ada iyo waxyaalaha la xiriira muxuu dhahaa wadaagga iyo qaybsiga khayraadka sida biyaha tamarta batroolka iyo macdanta kalluumaysiga dekadaha gaadiidka iyo wixii la halmaado wasaaradahaas oo dhan ayaa halkaa isugu imaaday aad iyo aadaa loo falanqeeyey maxaa la yidhahdaa sidii awoodaha loo kala qaybin lahaa heer federaal iyo heer dowlad goboleed iyadoo la eegayo wax loo yaqaan subsidiarity principle mabaadida ah levelkee ama heerkee ee dowli ah dowladda inta badan waxay u kala baxdaa heer federaal heer dowlad goboleed ama state level kadibna waxaa jira muxuu ahaa dowladda hoose local government marka heerkee ayaa ugu habboon ee loo baahan yahay howlahaas in la dhigo ujeedka laga fiirinayo waxa waaye iyadoo la fiirinayo shacabka baahiyooyinka ay qabaan levelkee ayaa ugu habboon ee loo baahan yahay baahiyooyinkaas dadka ay qabaan inay u khidmeeyaan ama u adeegaan marka meesha ay ku habboon tahay ee adeegyadaasi ay shacabku u baahan yihiin la dhigahaya ama hadday ku habboon tahay in federaal ay noqoto ama hadday ku habboon tahay inay noqoto heer dowlad goboleed state level ama hadday ku habboon tahay inay noqoto heer dowladaha hoose inay noqoto haddii aan lahayn marka howlahaas ayaa la fiirinaya waad ogtihiin dastuurka inta badan markii laga hadlayo baahinta iyo qaybinta awoodaha awoodo oo mucayana oo dowladda federaalka uu siinayo oo lama taabtaana oo aan heshiis laga gelin ayaa jira sida qodobka konton iyo afraad uu sheegayo oo ah arrimaha la xiriira muxuu ahaa siyaasadda lacagaha citizenshipka immigrationka waxaa kaloo ku jira muxuu ahaa siyaasadda iyo arrimaha dibadda iyo waxaa kaloo ka mid ah difaaca intaasoo dhan waa waxyaala exclusive u ah ee gaar u ah dowladda federaalka howlo badan ayaa xataa noqon kara kusoo biiri kara afartaas qaybood wax u gaar noqonaya dowladda federaalka inay qabato marka waxaasoo dhan waxay ku imaanayaan hanaanka iyo processka wadaxaajoodka iyo wadahadalka dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada hadba meeshay ku baahan tahay functioneskaas in la dhigo taa marka waxaa inoo xigay qaybsigii khayraadka waxaa kaloo kusii xigay muxuu ahaa garsoorka iyo awoodaha iyo mas-uuliyadaha maxaa la yidhahdaa ee amniga oo aan iyadana muddo laba cashood casho aan halkan ku falanqaynaynay waxaa kaloo kusii xigay qaybta saddexaad oo aan diiradda ku saaraynay maqaamka caasimadda muqdisho oo sidaad ogtihiin runtii si mugle ay uga soo qayb galeen madaxda iyo muxuu howlwadeennada maamulka banaadir gobolka banaadir ay kasoo qayb galeen iyo khubaro kale maanta waxaan u fadhinaa iyo beri laba maalmood waxaan u fadhinaa inaan ka arinsano nidaamka dowliga system structure government inaan ka wada hadalno waxaa ugu dambeeya qaybta shanaad oo ah nidaamka muxuu ahaa maaliyadda federaaliga habka maaliyadda federaaliga uu noqonayo canshuuraha wixii la xiriira qaabkii loo wadaagi lahaa dakhligaas iyo expenditure assignment sidee mataqaanaaye loo qaybinaya muxuu ahaa qarashaadka iyo wax noocaas oo kale ah mawaadiicda hadda aan ka wada hadalna qaarkood waxaan eegaynay xitaa siday isugu xirxiran yihiin qaarkood waxa waa cilaaqaad fiican oo weyn oo toos ah ka dhexeeya sal ahaana kale markii awoodaha la baahinayo oo qaybta ugu horeysa aan diiradda ku saarayn allocation for powerska wuxuu in badan la xiriira xitaa maaliyadda maxaa yeelay qaabka maaliyadda loo muxuu ahaa dejinayo ama loo habeynayo ama expenditure assignment wuxuu ku xiran yahay sida loo daadejiyey howlo oo loogu kala qaybiyey heer federaal iyo heer dowlad goboleed iyo dowladaha hoose sida loogu kala qaybay ayay ku xiran tahay afka qalaad waxay ku yidhahdaan finance follow finance lacagtu waxay la socotaa qaabkii howlahaasi loo qaybiyey marka howlo badan markii loo daadejiyey dowlad goboleedyada lacagihii arrimahaasi ama adeegyadaas ay ku fulin lahaayeen waa in la siiyo oo mataqaanaa si ay howlahaasi ama ay u fuliyaan ama haddii kale way adkaanaysaa howlihii loo daadejiyey haddii ayna haysan lacag inay fuliyaan ama shacabka garsii way adkaanaysaa marka waxyaalaha isku xiriira laftigeeda waa la eegayay waxaa wasaaradaha keliya kama ay qaybgelaynin muxuu ahaa waxaan ugu magac darna kulan howleedyada laakiin waxaa qayb ka ah xitaa khubaro caalami ah iyo khubaro xitaa soomaaliyeed oo ka madax bannaan dowladda iyo waxyaalahaas oo aan u keensanay inay aragtiyooyinkoodii iyo fikirkooda ka dhibtaan arrimaha aan rabno inaan diiradda ku saarna insha allah markii lasoo gabagabay howlahan oo dhan ribort dhammaystiran oo ay u wada dhan yihiin aragti muglan ay ka wada dhiibteen wasaaradaha ee khusayso iyo dadkii khubarada ahaa caalamiga ahaa iyo khubarada kale qaranka ee soomaaliyeed ay ka wada dhiibteen ayaa soo bixi doona kaasi ayaan haddii aan la idmo retreat ama bambax oo heer gole wasiir ah aynu ugu talagalnay horaanta bisha mars ee soo aadan ayaan doonaynaa inaan horgeyno inaan xaash dheeri ah gelino aragtiyooyinka golaha wasiirada inaan helno iyo wax alaalo wixii muxuu ahaa jiheyna inaan iyaga ka helno kadibna processka wuxuu usii gudbi doonaa qaybteedii ugu xasaasneed uguna muhiimsaneed oo ah in madaxaajoodkii siyaasadeed in lala galo dowlad goboleedyada iyagana aroortiyooyinkooda la dhagaysto aragti ay ka dhiibtaan wixii ka soo baxa halkani macnaheedu ma aha inuu go-aan dhammaystiranka ama dambeysa yahay laakiin waa aragtiyo oo la isdhihi karo waa wax ku ool ah waana wax uu ku habboon ummadda soomaaliyeed in loo qaado si si dastuurkan u galo ugu dambayntii waa wax taas lagu fikirayo mooyaane ma aha go-aan rasmi ah ee meel yaala oo maxaa la yidhahdaa kama dambaysa ma aha tan waa midii sii furfuri lahayd wadaxaajoodkii iyo wadahadalkii iyo falanqayn dheeri ah in ay ka galaan dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada insha allah ugu dambayn heshiisku kama dambayska sida caadada ahayd waxaa lagu gaari doonaa insha allah shirka loo yaqaano golaha muxuu ahaa amniga qaranka national security council ee isugu yimaadaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya iyo madaxweynayaasha dowlad goboleedyada ra-iisul wasaaraha iyo qeybaha technicalka ah ee heer federaal iyo heer dowlad goboleed ee arrimahani kasoo wada shaqaynaya inta muddada ah ayaa mataqaanaya halkaas isugu imaan doona si go-aanka madambeesa ee heerka madaxda sare ay ka gaaraan kadibna waa xilligii loo gudbi lahaa in heshiisyadii la gaaray ee qeybahan hoose aan kasoo hadlay loogu bedeli lahaa luqad dastuuri ah kadibna sidaa lagu dhammaystira dastuurkii oo ka kooban qayb farsamo ah oo jaa in badan ay soo dhammaystireen labada gudi gudi madax bannaan ee dibdhegeysiga lagelin dastuurka iyo guddiga la socodka baarlamaanka ee dibdhegeysi dastuurka ay soo dhammaystireen ee uu harsan yahay keliya saddexda hay-adood si wada jir ah in la tashiyooyin ee dowlad goboleedyada kala soo sameeyaan iyo qaybtan haddii lasoo dhammaystiro waa laisku daraya kadib waxaa soo baxaya nuqul dhammaystiran oo labada dhinac ah farsamadii lasoo dhammaystiray heshiiskii siyaasadeed ee arrimihii aan hadda kasoo wada hadla soo dhammaystiray kadibna laga diyaariyey muxuu ahaa dastuurkii oo oo laga dhigay mabaadi siyaasadee mabaadi aan dhe dastuuriya laga wada dhigay oo u qaybsan cutub cutub cutubka koowaad ilaa iyo cutubka shan iyo tobanaad isbeddelkoodii ayaa la horgeyn doonaa baarlamaanka federaalk soomaaliya labadiisa aqal si ay u mariyaan habraacii caadiga ahaa ee baarlamaanka marin jiray ugu dambayntii la ansixay haddii alla idmo
xulashaa wuraasada dhegeysanaysaan radio aadanaha waa la socotaan saaxiibayaal magaalada caasimada ah ee muqdishotana wararkeena ka bixin dowladda hoose ee xamar ayaa xarunta maamulka gobolka banaadir kusoo kordhintay gadiid kala duwan oo ka qayb noqon doona oolaha wacyigelinta bixinta canshuuraha iyo sidoo kale dabagalka la xisaabtanka muwaadiniinta iska dhaga tira inay bixiyaan canshuurta ku waajibtay qaranka uu ku leeyahay nidanqaadista canshuurta kala duwan ee gobolka banaadir ayaa la dhigay qaab casir ah oo ka duwan qaabkii hore loo qaadi jiray waxaana dahafuray oo lahan gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada caasimada ah muqdisho mudane cumar maxamuud maxamed oo loo yaqaana cumar finish magaalada balanballe ee gobolka hiiraan ee galmudug ayaa markaan aadayaa magaalada balanballe ee waqooyi ee gobolka galgaduud waxaa maanta gaaray mas-uuliyiin ka tirsan ciidamada militariga soomaaliya waxayna halkaas ku booqdeen ciidamo ka tirsan militariga soomaaliya oo maalmahan ka camri mushaahar la-aan ku haysatay halkaasi in ka badan sideed bilood oo ciidankaasi ay sheegeen in ka badan sideed bilood inaysan xaquuqda ay ku lahayen ciidamada militariga soomaaliya aysan ku lahayn tali ku-xigeenka ciidanka milatariga soomaaliya qaybta koolaatanaad iyo qaar ka mid a waxgalad ciidamadaasi u taagay inay qanciyaan inay halkaas ay ku sugnaadeen ayaa warbaahinta la hadlay waxaana dowladda federaalka soomaaliya ka dalbadeen in sida u dhaqsiyaha badan ciidankaasi mashaarkeeda loo siiyo ciidankan waxay ka dalbadeen in ayagoo xaquuda u raadi doonaan inta halkaas ay ku sugan yahayn
bismiillaahi raxmaan raxiim awalan waxaan rabaa marka hore inaan u mahad celiyo deegaanka balanbal sida odayaasha dhaqanka dhallinyarada saraakiisha sida niminka oo saraakiisha booliiska iyo dhammaan deegaanka waxaan rabaa inaan marka hore u mahad celiyo marka labaad waxaan rabaa inaan mahad u celiyo ugaaska oo arrin ka jirtay xaalad oo kacdoon ciidan oo ka jirtay deegaanka balanbal nagala howlgalay maanta inaan aad ugu mahad celiyo xaaladdaas oo ahayd ciidan muddo dhan toddoba bilood aan wax mushaar qaadan kana tirsan qaybta kuwilaatanaad ayagoo xarooyinkooda ka soo baxay mushaarkii ay waayeen awgood halkan yimid taasoo aan ku soo baxnay maanta si xaquuqdoodii ama xaaladda hadda ka taagan xasaradda meesha ay u helaan ciidanka waxaan dhihi lahaa xaquuqdiinna dawladdaa lagu leeyahay ayadaa indawaan gelisay sida ugu dhow inay xarooyinkooda ku laabtaan dowladda federaalkana waxaan dhihi lahaa ciidankaas oo muddo toddoba bilood xaaladooda aan soo gudbinaynay wax xaquuqna aanan lahayn amaba aan helin mushaaraadkoodii haddana kacdoon sameeyey haddana xaaladooda aad iyo aad aan soo gebagabaynay meel fiican noo marayso waxaan dhihi lahaa taliyaha xoogga ra-iisul wasaaraha madaxweynaha in sida ugu dhow xuquuqdoodii lagu siiyo ciidankaas oo in badan shaqooyinkii goobahoodii joogay haataana ugu soo tagay xaquuq la'aan ugu soo baxay haddana aan rabno inaan ku celinno goobahoodii shaqada aad iyo aad saraakiisha kala qayb qaadata shaqadan waxaan rabaa inaan mar labaad u mahadceliyo haddana wax dhib ma jiraan xaaladdii way dhammaatay in badan mar labaad waxaan ku celinayaa in xaquuqda ciidanka habeen iyo maalin shaqaynayo ay la mid noqdaan ciidankooda kale oo goobaha shaqada joogo wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu
alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin waxaan salaamayaa ka toobqaybayaasha xafladdan sharafta badan oo uu hogaaminayay ugaaska ugaas maxamed ugaas axmed socodkayaga oo ku saabsanaa dhib ka jirtay meeshaan ciidan joogi jiray mataqaanaa meesha la yidhaahdo balanbal laga kaxeeyey oo la geeyey guraceel oo in badan waayay xaquuqdiisii dhib ka timid oo meeshaas ka jirtay baannu u soo baxnay annagoonu hoggaaminahayo ugaas maxamed dhibtaasoo ahayd xaquuqla'aan ay waayeen xaquuqdii ciidankaasi in badanna meeshaas xaquuqla'aan ay ku ahaayeen kadibna ay u adkaysan waayeen dhibtii meesha ka jirtay dhibtaas waa laga xalliyey meel fiican bay maraysaa waxaa noogu yimid halkan madaxdii xaqa u lahayd inay hawshaas ka salgaadho oo ugu mataqaanaa uu wato ammaanduulaha qaybta iyo taliyaha guutada jenaraal mascuud iyo saraakiil kale oo tiro badan waxaan leennahay askarigu wuxuu xaq u leeyahay inuu xaq u helo hadduu xaquuqda waayo haddee askari ma aha waxaa bili'aadanku ay wada og yihiin magaca askari la yidhaahdo darajo kasta ha lahaado inuu xaquuqda helo askari ku yahay waxaan leennahay cid kastoo ay qusayso ilaa madaxweynaha ilaa ra'iisul wasaaraha ilaa taliyaha xoogga ilaa saraakiisha hadda joogta jaranjaro kastoo ay yihiin inay raadiyaan oo siiyaan xaquuqdoodii nimankaas inta badan dulmanaa galabtana waxaa hadalkoodii ku dhammaaday guul waxay galabta ballan qaadeen inay ummaddooda u shaqaynayaan waxay ballan qaadeen inay hadday xaquuqdoodii in badanoo ay sugahayeen haddana inta loo raadinaya ay samraan waxaan leennahay oo aan ku celcelinaynaa madaxdu ha u dhaganuglaato dhibaatada haysata askariga askarigu hadduu dhibaataysan yahay wax ma qaban karo wuxuu wax qaban kara calooshu markay u buuxdo askari aan caloosha loo buuxin wax ma qaban karo wix caloosha u buuxin lahaana waa ka maqan yihi waxaan mar labaad iyo mar saddexaad u mahadnaqaynaa ka soo qaybgalayaasha saraakiisha iyo ugaaska sida wanaagsan oo mataqaanaa dhibtii meeshaan ka jirtay loo xalliyey waxa dambana waxaannu ilaahay ka baryata inayan ugu soo noqon waxaan ilaahay weydiisanaynaa inay askartaasi ciidankaasi xuquuqdooda helaan waxaannu mar labaad iyo mar saddexaad ku celcelinaynaa oo weliba mar saraakiisha nala joogta waxay wax ku xukumaannin waa mushaarka haddaan askarigu mushaar qaadan annagu waa soo ahaan jirnaa askar ninna ma xukuma ninku hadduusan mushaarka helinoo waxaa lagu xukumaa mushaarada weeye iyaguna inay ugu dadaalaan u malayn mayno hagar inay ka gelayaan inay hagar ka gelayaan ma u malaynayno waxaan malaynaynaa meel kale in wax ka xaniban yihin meesha ka xaniban yihin xanibka allaha ka qaado
qayb gudmud waxbarashada waraasada ayaa soo gaara xubinkan kusoo dhawaatan xubintaad ku xisaab badnatee kalama
war nimanyahow waxaa la yidhi farmaajadiida shacabkiisu waa kala fogaadeen fakarkoodii baa kala durkiyo ficiladiisiiye intii ay ka filayeen amniga farakuhayntiisa wuxuu yidhi galfayl baan lahaa mar iska feermeeye waxse fiican anigoon lahayn ma laha faa'iido xilli cadow warmaha foorarshoo dhiiggu firiteeyey arrin kale ku foognaanshaheed waa iska shay fudude farsamadan muddada qaadatoo faylka lagu sheegay dadkayaga waxay ugu beenlow beenlow waa kala fogaadeene hortub masla deganayn usuna buurka deganayn oon hoose deganayne waryaa war naga tag madaxweynaha wuxuu yidhi mar dhow amniga waxaan ka qabanaya andhow shicibka mar kale ha ii codeeyaana madaxweynaha mou yeri war kalamaanay nin baa yidhi haddii dhudhunka laga kabo ninuu dhabarku jaban yahay sii kala dhac mooyee dhaqso inuu buskoodaa miyay dhici karaysaa anna hadalka waan dhahay adna dhuux ujeeddada waxa ay ka dhigan tahay oo hadda somalilan aqoonsigeeda ma dhow miyaad ka waddaa ar ader ictiraafka somalilan waa muqaddam abdis owdholow wiil yaroo fogaan eeg laydhaa wuxuu yidhi mar colaadii dhammaato oo heshiis caama la gaaray yow carruur aaday iskuulka marka waagu casaado ictiraaf warsadaaye qowdhan caama miya war raaligelintii madaxweyne farmaajo uu siiyey somalilan faysal cali waraabaa ka jawaabay wuxuuna yidhi madaxweynuhu taariikhda waxbaba kama oga waxaasna ka yeeli mayno warnamiya umaysiin lahaa oboogaa konton sano duuginaya ilaanki adag naariisa kaara aan dorontawiisu maahayna walba makiin sheegna leeri dagaaladii aman dheer lakahoobaday diyaarada lakuduqay haddii usatahni hasuusii lankun habaalaha bau nagu soo toosiyey habaalaha bau nagu soo toosiyey warnimayo waxaa la yidhi intaan calanka somalilan xunuusan hugaynay annagaa shan kala suubsannoo seerogoysya ahe ma cirkaan suraynaa dhulkiiba keeni laga siibiya afgooyaba ma saarnee berbera seen isugu soohnay ma dadkaan siraynaa haddii jawhar laga suulshay sow kismaayo noogama sahlana booramiya saaxil lugtu sinaha goortay heshay socon karaysaaye qofkii gacanta suxulkeeda jaray sacabkana u baahday iyo xamar dadkeennaa ku sugan waysanbahayaan naw halgoolkii galmudug maanta wuuna ictiraafayba aryaadhaha war ma haysiine wadaadkii macallin maxamuud ahay hadda iyo kow dagaalow yidhi waan dagaalamaynaaye waan dagaalamaynaa anigiyo hirtaydaba ila soo dareersha yeeray an eray eray ma aqaane dhuusamareebow ka warramay wadaadku wuxuuna yidhi wax alla wixii xertayda ahay hubkiinna la soo baxa qoryihiinnana si dhooha dhigana kitaabaha dhige qoryaha qaatamiyow yidhi war waxaa la yidhi waa yeel da' weyn iyo haddaad waalidnimo gaarto ama aad wadaad diin la tahay oo waxyiga dhuuxay waa inaad sharciga waafaqdoo waajib gudataaye weerar looma baahna inaan dacar walaaqnaaye waxyeellada ka joog xumaha waa layska waanshaaye war la joojiyaana binaan la jiifiyaana binaantiiyu war dadkii gurceel ka tagayoo dhuusamareeb lagu tagay macalin maxamuud ma yidhi waa raajinaad wareedhaha wadaadada waddankeenna culummo waaweyna warkoodoo aan waanaba ahayn waali kama dheera war war ma haysiine guddoomiyihii shirkadda barakaad sheekh axmed nuur cali jimcaale waa laga qaaday xayiraadihii middii u dambaysay markii horena dulmi iyo tuhun caalamiya loogu soo rogay ilaahayna wuu uga mahad celiyey inuu ka xoroobay dulmigii lagu xayiray asaga hantidiisaba aryaadhaha axmed nuur cali jimcaale waa shakhsi ummadda soomaaliyeed faa'iida u leh madax fara badanna ammaano u soo jeediyey wuxuu yidhi xayiraadihii lay saaray kow madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geelle aa dadaal badan geliyey kuna guulaysta tii uga horraysa in layga qaado tii lamaadna madaxweyne xasan shiiqaa dadaal badan geliyey kuna guulaysta in layga qaado tii u dambaysa oo ugu darreedna madaxweyne farmaajo iyo ra'iisul wasaarihiisa aa dadaal badan geliyey oo muuse bixi xaggu ku iloobay war danibi lama shaayir naga aamus war xaafou ilooba madaxweyne xaaf may lafta garantirada masiinka jaro aagah axmed madoob iyousan waxba qaban war intaasoo madaxweyneyaala haddaynu leennahay maxaa ganacsatada soomaalida loo xaxayiraya sheekhu masaakiinta oo wax sii jiray ayaa u ducaysa haddana waa ku farxeen soo deyntiisa aryaadhaha dad waalanaa tihiine wadaadku ra'iisul wasaare khayre si gaaraho u ammaana wuxuuna yidhi berigii la magacaabayaan u imidoon xaaladdu mahay maree uga sheekeeye kadibna saddexdii sanee la soo dhaafay hawshaa shaqadeerow ku jiray mugga khayre aad iyo aadou u mahadsan yahow yidhi war axmed nuura maantiisu khayre madaxweyne u goysay laakiin madaxweynaha waraysigiisuu ku caddeeyey inaan khayrna madaxweynenimo u tartamayn hal xisbina ay ku midaysan yihiin marka xisbigaasi hadduu guulaystana khayrna ra'iisul wasaare unbuu ka noqonaya war khayre hadduusan madaxweyne rabin muxuu noo wareerinay aryaadhaha khayre hadduusan madaxweyne rabin qadiijaxay libaax lama maaha ka dhahaysay war adeer khayre haddaanan madaxweyne rabin siduu noo ictiraafaya annaga war war ma haysaana wasiirka amniga maxamed abuukar islow waxuu yidhi dhagaxaanta muqdisho dhex taalla wax yara la durjaa war shirkadii dhagaxda samee jirtay miyaa codsatay war maya waa shaqaabuur war dawladdaannaanu wixii ay wadato waa sigsikadaan warshadda dhagaxda soo saartana dawladdaa wadata waana sigsikanaysa war meeliyo hatii aalanba ariirika gabnay hooblah sikiimina dhamaaninka aruurayaanahe warwarkayga dhex gelinina wasiirku wuxuu yidhi jidka warshadaha dhagaxda la geenaya war muqdisho iyoonay shabeellaha dhahilika shalgooyilifadohe ma jidka warshadaha la nacay marka dhagaxda asaga la geynayo war maya dayntii baa laydinka dhaafay odayaashiina kalamaan waxaad dhigtiin lama arko hadda kooxdii manchester city laba sana jaabiyoonki laga ganaaxa haddaana liverpoolna jaabiyoonku waa naga sanadkan war jaaga heerkana xaguu nooga yimid maandheeyow saaka jidka wadnahan ku kala tahay hal dhagaxna lagama qaadin wada bakaaraha aan u marana xataa waa waay ciriiriyay ogoy ambara bukurey haganaasay aryaadhaha war ma haysiina wasiir ducaale wuxuu yidhi ciidankan beri gashow cabdiraxmaan cabdishakuur nugu dacwayhaayo eelkoori waa la xaajoonnay diyadoorina waa bixinnay ee dadku saas how ogaadeen dacwada cabdiraxmaan waana wareerisee war muqdisho dhagax kama dheragtaa leyd cabdiraxmaan cabdishakuurna eedda dawladda kama dhergaa leyd kalamaanna muran kama dheragtaa leyd war xildhibaan fiqiba qoraal facebooka kama dherga war adeer aniguna ictiraaf kama dhergo war soomaalidu madaxweyne kama dheragto online kama dheragto oo state kama dheragto donald trambne twitter kama dhergo horta kaala haddii daynta nala ka cafiyo mashruucii wasiir beylama halkaasuu ku xirmay war galmudug ba muran kama dherag dulyarana dulmi kama dhammaado dudunna carar kama dhammaato sidaad u sheegtee qofba waxbuu ka dhergi waaye soomaaliba qabyaalad kama dheragto
qarax yaa qayladhaaniyo qabyaalaadaydin qaribe qarax yaa qayladhaaniyo qabyaalaadaydin qaribe maaho warwar maasaana warkii hore war soo dhaaf sacuudiga dagaalkii qatar iyo turkiga oo ku hayay soomaaliya ula soo aad war miyay kaa qarsoonayd soddon sannaba sidaasuu ahaaye war doorada ay ka dhirgeena yeelays war dooraha odhan digaag dheh warna miyaw teesi walaayo isguroorliga galaa fuutla galafaday kooyo dheerabta maday isaaqo warkaagaasaan ku xusuusaha fadhi iyo fuud iyo cibaadna waa leesla waayaa hore loo yidhi xagla laaban xoolo kuma yimaadaanna horaa loo yidhi war waxaa kaloo la yidhi niman dheebsan dhididkii kama dheere gaaje ninka dhaqasho diidee dhareggana u baahdo miyay dhici karaysaa dhulka qodaa hoos u dhaadhacaa aynu dharegne jaala dhoobada anna dhagaha dhisma weeye kii ka dhuntow dhibka diidow dhahalkuma lihid oo waxaa soo dhiba maxaa idin gesha maa nabadiyo nolol taageertaan oo fadhiga lacag ku qaadataan war ma jiifoo jaq baa nabad iyo nolol laga helay war nabad in nolol hobel iska hel ay ka faydha war warkaa naga dhex gelinine sacuudigu wuxuu yidhi liibiya iyo soomaaliya turkigu argagixisuu ku tababaraa marka waxaan la yaabanahay dowladda liibiya ka jirta iyo tan soomaaliya miyaa sacuudigu argagixiso u yaqaan war sacuudiga asigaaba argagixiso oo turkigu weri ku qashi waxaanba la yaabanaho inaad moogtihiinba aad mooddaan sacuudiga soo kii yimi ma aha soomaaliya etoobiya ha lagu daro oo rayad ha looga dhigo war dul yar iyo iligoo qunsuliyadda sacuudiga sii gelayaa la sheegay war ma ka haysaan
madii maragyo lu waraaba lahaayo war mar ba haddii halkaas ay geleen waa laga nabadgela hadda kadib war calaa kulli xaal waxaa hore loo yidhi allow carabta xoolaha ka qaad amase noo qaybi ameerikana ilaahow ka qaad amase noo qaybi
war sacuudiga godobtuu laga galay ba ahayd markuu yidhi xoolahooduna rifti faali bay qabaan imikana iyagu waa argagixisuu noogu daray wareedhaa war ma haysaan magaalada hargeysa waxaa lagu qabtay tartan geelshirabisa oo caanaha geela lagu tartansiinayo aramedheerow halaagiga ka jareena war geel iyo magaalo maxaa isku keena golihiisa maa lagu shirabo war war ma haysiina waa geel dhaqasho cusube warka naga dhegaysta labaatan shirkadoodaa ku tartamay laba boqoloo halaadna waa la shirabay waxaana ku guulaystay jaamac cumar cabdulle oo geela ugu caanaha badan yeeshay aryaa imaaraadka carabtaa tartanka qabatay muggi ay wacaayeenna jaamac cumar cabdallah ay dhahayeena cabdullaha intaad ka keentay war war ma haysaana geela waxaa wax ka lisay madaxweynaha somalilan muuse biixi asaga iyo wakiilka imaaraadka ayaa hal wada lisay muusaana haaneedka u qabtay caanihiina way wadaageen haddii madaxweynaho gafuurka xoor ku leh ayaa telefishinada ka soo muuqday aryaadhaha madaxweyne muuse biixi wuxuu yidhi geellaydaan ka mid ahay sida u haaneediyanahee inuu geelleeyahay waa caddeed geela markuu daraaran yahay laba nin dugtaaye laba nin dugtaaye laba nin dugtaa wiilkii geela u heesay wuxuu yidhi laamay lodanay layli dumarnay laangobadlay laafya wiilay liicagarilay leedafaraslay hadba loobadii loo lisa alladan oo ladaab yale oo la gocad yahay nin caanaha ka baday waa lag caddaan war maxaad geel noogu taabateen inaan ugu bururay war anugu waxaan ka xumaaday nimanyo madaxweyne cumar xasan albashiir oo la yidhi maxkamadda adduunkaa la geynayaa ragguu soo barbaarsadana ka aqbaleen cumar xasan albashiir haddii deheeg loo dhiibay afrika waa wada qaran waana qabye waa la isku hogaansadaa maxaad ola yaabaysaan war keligiitalis oo dhan ihaanaha u dambaysa albashiir dadkii uu soo barbaarsha inay dhiibaan ha kula yaabina horaa waxa loo yidhi nimankii baarbaarsha baahaal nool ka baxsay anba booqnaagoy ninkii baarbaarsha baahaal nool ka baxsay anba booqnaagoy warwar ma haysaana puntland waxay samaysay xoogagga waddaniyiinta puntland horeyna waa kii madaxweyne deni u dalbaday in laga difaaco weerarka baraha bulshada war horeyaa loo sheegay madaxweyne deni inuusan warbaahinta u dulqaadan karin warwar maahay sida horaa loo sheegay madaxweyne farmaajaba saxaafadda inuu jeclaan jiray kadibna nacay war fahad yaasiino waryaha jiraba waa nacay war kheyre maalmaha gooskooskiiska ma maqlin war madaxda markay dibidda addi waa kuwa hadlee maxay gudaha u hadli laayihiin haddaad xamar joogto isilaali xawlmariidkaa lagaaga dhow yahay miyaadan maqal aryadhaha albashiirba haddii la dhiibay hohay afrikay hurudoy hanaadadaadii hurudoy hadbaacunaye hurudoy la hogaaminaya naga taga afrika caqli allaha u yeele war soomaalida ma dhahdid
way maasan yihiin saaxibada xudunta kalamaan intaana ka bixin haddaan markaan eegno magaalada garowe xarunta ee puntland maxkamadda darjooga koowaad ee garowe waxaa maanta shan sano xabsi ah iyo kun dolar ganaxa iyo meher misli ku xukuntay nin lagu helay kursi sida uu sheegay xeer ilaaliya ku-xigeenka maamulka puntland maxamed xared faarax waxa uu sheegay ninkan dacwadiisa ayaa socotay maalmihi lasoo dhaafay islamarkaasna ugu dambeyntii maantay maxkamadda sare magaalada garowe xukunka mudambaysa ay ku riday xeer aliya ku-xunka maamulka puntland sidoo kale waxauu sheegay in muddo toddobaad ah dib loo dhigay kiiska hodan oo ahayd gabar kufsi iyo dil lagu geystay magaalada garowe xarunta maamulka puntland barnaamijka intaas caaw ku dhan yahay waxaan kaga tegayaa haystii bilowga barnaamijka aan idin ballan qaaday intaan barnaamijka mid lacanan dib u kulmi doono saxaabada nageysanay waxaan daleenahay habeen wanaagsan
waynu daalnay bal dalkeenniyo
dad wixii nool daba qabashada aan dadaale nabadoone damamburkiyo damagooniya iska dayo iska dayo dadkala noqo dadka madugowde taariikhdii dura tii doraad ee ee maxaan diidno dabka loo shiday dilmigii dhacay dib iloo saxo daacaduma kicin mad ku dayashiyo kasii daranba loo durbaantumay ilaah dembi dhaaf aan ka doonee
damamburkiyo damagooniya iska dayo iska dayo dadka la noqo dadka
madugowde taariikhdii dura tii doraad ee ay maxaan diidno dabka loo shiday dulmigii dhacay dib in loo saxo daacaduma kicin mad ku dayashiyo kasii daranba loo durbaantumay ilaah dembi dhaaf aan ka doonee
damamburkiyo damagooniya iska dayo iska dayo dadka la noqo dadka
soomaalodada dowlad weyna dumbuq dhacay iyo dagaal joogsado daranyadiyo diifta laga baxo dalkan googo'ay dadkan kala tegay dareen kala galay ee dawada raba aynu doonee
damamburkiyo damagooniya iska dayo iska dayo dadka la noqo dadka
soomaalodada dowlad weyna dumbuq dhacay iyo dagaal joogsado daranyadiyo diifta laga baxo dalkan googo'ay dadkan kala tegay dareen kala galay ee dawada raba aynu doonee
damamburkiyo damagooniya iska dayo iska dayo dadka la noqo dadka
dadka qaxaye dalkan baaba'ay dal shisheeya dibada ha tegay kuwa daranyada dugsa waaye dadaal orodkii doonya haw koray een dib loo arag isku duubo waa duriyadii dadka soomaal kuwa durintiyo dugaaguma cunay
damamburkiyo damagooniya iska dayo iska dayo dadka la noqo dadka
dadka qaxaye dalkan baaba'ay dal shisheeya dibada ha tegay kuwa daranyada dugsa waaye dadaal orodkii doonya haw koray een dib loo arag isku duubo waa duriyadii dadka soomaal kuwa durintiyo dugaaguma cunay
damamburkiyo damagooniya iska dayo iska dayo dadka la noqo dadka Toyoy, toyoy, toyoy, toyoy. Toyoy, toyoy, toyoy, toyoy. Damamburkiyo damagooniya iska dayo hadaba qowmiya iska dayo iska dayo dadka la